wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ahna ku-simaha wasiirka waxbarashada nuura mustaf mukhtaar ayaa magaalada muqdisho ka daahfurtay shirka toddobaad ee dib u eegista waxbarashada soomaaliya waxaa ka qayb galay furitaanka shirka toddobaad ee dib u eegista waxbarashada soomaaliya wasiirada wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedyada dalka kan gobolka banaadir iyo hay-adaha caalamiga ah ee ka taageera waxbarashada soomaaliya maxamed maxamuud cabdulle maxamed dheere wasiirka wasaaradda waxbarashada hirshabelle oo ku hadlayay codka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa soo dhoweeyay isku imaatinka looga arisanayo arrimaha waxbarashada dalka waxyaabaha oo mucjisada keenay hadda waxaa ka mid ah saddexdii kun oo lalahaa lama qaban karo waa la qabtay waana la howlgeliyey maamul goboleedyadana waa ka wada shaqeeyaan iskuulaad wada babligaana la geeyey taasina guushii ugu horreysa oon dhalin ayay ahayd oo shanta sano qorshaha meeshaan noogu qoraa oo sanadkan in la hirgeliyaa la rabayne waxaad moodaa inaan dhaafnay markii la fiiriyo wada shaqaynta wasaaradda federaalka iyo maamul goboleedyadaba dowladda maanta jirtane dan qaranne waxay noogu dartay sanadka soo socda saddex kun oo kale oo meeshii ku horay mareen ayay mari doonaan waxaa la soo kordhiyey nambarka ardayda gelaysay sanadkan waxbarashada waxaa la soo kordhiyey quudinta caruurta waxaa la soo kordhiyey qaybta maxaan ku dhaha xanaanada caruurta oo aasaaska u noqday maaragtay intaysan iskuulaadka gelin waa la soo kordhiyey nuura mustaf mukhtaar wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ahna kusimaha wasiirka ayaa ka warbixisay ujeedka shirka ujeeddada kulanka waxa ay tahay inaan isla fiirino howlihii hortawinta u lahaa wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare wixii ka qabsoomay iyo wixii aanan ka qabsoomin iyo maanta halkaa aan taagannahay sida aada la socotaan xaaladeena guud ee waxbarashada dalka marar badanna anaga aan ka sheegnay balatformyo kala duwanaan qeyb ka ahayn heer golo wasiire iyo heer technical iyo heer maamul goboleedba tirada maanta waxbarashada inoo aado barsentage ahaan waxaa lagu qiyaasaa saddex iyo soddon boqolkiiba micnaheedu waxa ay tahay toddobaatan iyo toddobo boqolkiiba caruurteena soomaaliyeed ma aadaan waxbarashada haddaan tiro ahaan u sheego saddex ku dhowaad afar milyan oo caruur soomaaliyeed ah ayaa maanta waxbarasho la-aan inaga ah oo bannaanka joogta waxaan ilaahi subxaana wa tacaala uga mahad celinaynaa inaan soo kabanayno ku dhowaad hal dhibic toddoba milyan oo caruurteena maanta ay waxbarasho noo aadayaan sistamkii aan ku baahin lahayn waxbarashada aan kula socon lahayn aan kaga warqabi lahaynna maanta aan haysano sidoo kalena waxaan aada ugu faraxsannahay inaan saarnay cagtii ahayd inaan waxbarashada dalkeena dib usoo celino shirka toddobaad ee dib u eegista waxbarashada soomaaliya oo socod doona muddo laba cisho ah ayaa looga hadli doonaa horumarinta adeegyada waxbarashada waxbarashada waxyaabihii u qabsoomay iyo qorshayaasha howlaha tacliinta dalka